war qoraala oo ay baahisay wakaaladda wararka ee soomaaliya ee sona ayaa lagu sheegay in ujeeddada booqashada madaxweynaha ay tahay xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii ay uga wada hadli lahaayeen arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee labada waddan quseeya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdiga la socda ayaa markii ay ka degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada asmara waxaa si diiran ugu soo dhoweeyey madaxweynaha eritrea isayaas afwerke sida ay sheegtay warbaahinta dowladda soomaaliya labada mas-uul ayaa la filayaa inay yeeshaan wadahadallo heer sare ah oo guntoodu tahay sii wanaajinta iskaashiga ka dhexeeya soomaaliya iyo eritrea booqashadan ayaa hoosta ka xariiqaysa iskaashiga sii kordhaya ee labada dal iyaga oo doonaya inay xoojiyaan xiriirka iyo inay iska kaashadaan arrimaha cakiran ee gobolka iyo kuwo kale ayaa lagu yidhi qoraalka ay baahisay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona waa markii saddeedaad ee uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu booqasho ku tago dalka eritrea tan iyo markii dib loogu soo doortay madaxweynenimada bishii mey sanadkii labada kun labaiy labaatankii waana tii afraad ee sanadkan gudihiisa uu ku tago magaalada asmara booqashadiisii tan ka horreysay ee uu asmara ku tegey madaxweyne xasan sheekh maxamuud bishii oktoobar ee sanadkan ayaa hogaamiyaasha masar soomaaliya iyo eritrea oo dhammaantood wadaaga xiriirka ay ethoobiya la leeyihiin oo xumaaday waxay asmara kaga dhawaaqeen isbahaysi lagu sheegay inuu u taagan yahay ixtiraamka madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee waddamadan war-saxaafadeedkii ka soo baxay shirkii ay xilligaasi asmara ku yeesheen madaxdan ayaa lagu sheegay in saddexda waddan ay ku heshiiyeen in la tayeeyo hay-adaha dowladda soomaaliya si ay uga hortagaan caqabadaha kala duwan ee gudaha iyo dibadda iyo in ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay awood u yeeshaan inay ka hortagaan argagixisada nooc kastoo ay tahay xilligaasi soomaaliya waxay xiisad marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareeraysay ay kala dhexaysay dowladda ethoobiya hase yeeshee bishan desembar ayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed waxay heshiis uu turkigu garwadeenka ahaa ku gaareen magaalada ankara ee dalka turkiga waxay ku heshiiyeen in lasoo afjaro xiisadda gobolka ee ka dhalatay iskuday ay adis ababa ku doonaysay inay galaangal u hesho dhulxeebeed badda cas ah oo ay ka kiraysato somalilan si ay uga samaysato deked iyo saldhig ciidan booqashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu maanta ku tegey eritrea waxaa ka horreeyey booqasho uu isniintii lasoo dhaafay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqih uu ku tegey dalka masar halkaasoo uu kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda masar bader cabdilayti boqoshooyinka madaxda soomaaliya ee asmare iyo masar ayaa imaanaya ka hor dhammaadka howlgalka midooda afrika ee kumeelgaarka ah ee soomaaliya ee admis oo ku beegan kow iyo soddonka disembar kaasoo uu bedeli doono howlgalka midooda afrika ee taageerada iyo xasilinta soomaaliya ee loo soo gaabiyo ee yusom masar ayaa sheegtay isniintii in dalkeeda uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya iyadoo ka jawaabaysa cod si uga yimid dowladda soomaaliya xiisaddii ka dhexaysa soomaaliya iyo ethoobiya ayaa isu soo dhoweysay soomaaliya iyo masar dadka siyaasadda falanqeeya ayaa aaminsan in soomaaliya ay doonayso inay saaxiibadeed ku qanciso heshiiskii ay la gashay ethoobiya shalayna waxaa magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya ku kulmay wakiilo ay kala hogaaminayeen wasiiru dowlayaasha arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo ethoobiya si ay u sii amba qaadaan qorshaha hirgelinta heshiiskii ankara labada waddan ayaa sheegay inay ka go'an tahay kamira dhalinta heshiiskaasi